dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed siiba reer galmudug waxaan leenaha dhammaantiin ciid wanaagsan sharaf bay ii tahay inaan maanta ku ciido gurcaal dadkuna si wanaagsan ay u ciideen ummadda muslimiinta meel walbay joogaanna waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bikhayr waxaan rajaynaynaa ilaahay ciidan ciddeeda kale inuu nagu gaarsiin doono bashbash iyo barwaaqo marka waxaan leenahay ciid wanaagsan
waxaan ku idnay magaalada gurcaal ee gobolka galguduud wallaahi iidu aad aad ii fiican tahay jawigu waa iska degan yahay si fiican loogu iiday jawi nabada aad iyo aad u wanaagsan baa saabka iidu noogu bilaabatay waxaan rabaa inaan hambalyada la wadaagno ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtada ama ummadda muslimiinta ah hambalyada iidda inaan la wadaagno oon iidan iideeda kale qayr iyo barwaaqa iyo bashbash nabada ilaha nugu gaarsiiya inaan ilaado bismi illahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ummadda soomaaliyeed khaasatan ummadda galmudug waxaan ugu hambalyaynaa farxadda ciidulxada awgeed waxaan kasoo salaamaynaa magaalada gurceel oo aan ka ciidayno maanta dhammaantiin waxaan leenahay ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum ciidul mubaarak calayna wacalaykum kulla caam waantum bikhayr
bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo maqaalkaan ka faaidaysanaya waxaan rabaa inaan ummadda islaamka yidhaahdo ciid mubaarak calayna wacalaykum aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo bulshooyinta galmudug ku ciiday gaar ahaan degmada gurceel aadaan ugu faraxsanahay meelahaan ku ciido meelahaan ugu jeclay ka mid taha degmada gurceel sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa baada saxaafadda ee noo fududaysay inaan muuqaalkeenan gaarsiino bulshooyinkeeda kale waa maasantiin